maktabka sakawaadka ee wilaayada islaamiga ah ee gedo ayaa saka qaybin ballaaran ka sameeyey deegaanka yaaqle ee hoostaga degmada ceelcadde taasi oo ay ka faa'iidaysteen dadyow kala duwan oo iskugu jira fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada gobolka gedo barxad weyn oo ku taalla deegaanka yaaqle ayay wilaayada islaamiga ah ee gedo boqolaal dad ah oo iskugu jira fuqaro iyo masaakiin ugu qaybisay xoolo ka koobnaa geel iyo geesaley iyadoona ay dadkii masaakiinta ah iskugu jiraan kuwa goobtaasi kala dhaqaaqay shan neef oo geel ah iyo kuwo kale oo tiro soddon iyo shan neef oo ari ah ku siman helay qaar ka mid ah dadka ka faa'iidaystay saka qaybinta ayaa warbaahinta u sheegay hantida ay heleen iyo sida uu yahay shucuurkooda kadib marka ay wilaayadooda u qaybisay xoolaha sakada magacayga cabdisalaan axmed maxumed walaayada ceelcadde gobolka gedo yaaqla waxay isiiyeen shan neef oo geel waa sika ah dukan allah barakeeyo ana allah ii barakeeyo shan neef oo geel ahaa la isiiyey xoolahaasaa la isiiyey waana ku mahadsan yihiin walaalaha muslimiinta gaalada allaha jibiyo gaalada allaha jibiyo cadowga islaamka allaha jibiyo diinta kor allah ka dhigo muslimiinta ilaahay kor ha ka dhigo kuwii bixiyey iyo kuwii ilahay idinkiisa ka soo qaaday iyo waxo dhan allah barakeeyo maalkooda allah u siyaadiye axmed maxamed shekh maxmed baa layidhi meeshan jooga waa yaaqlo waxaa weeye ari soddon iyo shan neef yaa la isiiyey waxaa isiiyey muslimiinta harakada al-shabaab mujahidiinta yaa isiisay waan u hambaliyaynaa ayagana khayr baan u rajaynayaa gaaladana allah ka jibiye cadowgana allah naga jibiye gaalada waxaan ku baraya ilaahay ha jibiye cadowga allah ha jibiye kulligaan innaga kii shacab iyo kii harakada ka midba waan dagaalamaynaa insha allahu haddii ilaahay yidhaa waan dagaalamaynaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee gedo asheekh luqmaan abu anas oo xaadir ahaa barxadda ay saka qaybinta ka dhacaysay ayaa goobta ka sheegay tirada xoolaha sakada ah ee ay gaarsiiyeen dadkii xaqa u lahaa ee ku kala dhaqan cirifyada wilaayada uu mas-uulka ka yahay waxaan rabaa dhowr qodob inaan dul istaago hadduu ilaahayga aboodala ogolaa subxaana wa tacaala guud ahaan xoolaha lagu qaybiyey dadka masaakiinta ah oo ilaahay subxaana wa tacaala u nasiibay dadka muslimiinta ah ee masaakiinta waxaa weeye guud ahaan afar kun saddex boqol konton iyo saddex weeyaan xagga ariga afar kun saddex boqol konton iyo saddex waa dadka masaakiinta ee muslimiinta wixii gaaray geelo waa lix boqol konton iyo labo weeyaan tirada gaartay dadka masaakiinta inta la soo kubcinayo ugu talagaleen xarakat suwaal mujaahidiin inay soo kubciso waa ilaa lixdan qoys afartan iyo shan ka mida waa ari shan iyo toban ka midana waa geel qoysaskaas waxaa loogu talagalay xarakat suwaal mujaahidiin ay ugu talagashay inay soo kubcaan oo waxaa weeyaan maanta xoolahoodii masawo fiicana la gaarsiiyey berrina waxaa laga rabaa insha allahu tacaala inay ka mid noqdaan dadka aqniyada ah ee ummadda ay ku xisaabtamayso oo maalkooda sakada ka bixinayo xaqii ilaahay kulahay ka bixinayo muslimiinta maalqabeenka ka mid noqonaya inay noqdaan loogu talagalay maalka wuxuu ka mid yahay waxyaalaha ilaahi subxaana wa tacaala nicmooyinku ilaahay ummadda siiyey waxayna u baahan tahay in la ilaaliyo waxaa laga ilaalin wax kasta oo mudeecaatii noqon karo maalka dayici karo ugu dambayntii toddobaadyadii aynu soo dhaafnay waxaa si wada jir ah wilaayaadka islaamiga ah ee ay maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ooga bilowday qaybinta sakada oo ah rukniga saddexaad ee diinteenna islaamka islamarkaana had iyo goor ku lamaan tiirka labaad ee islaamka oo ah salaada iyadoona ay kumannaan qof oo soomaaliyeed ka faa'iidaysteen saka qaybinta waxaana xusid mudan in wilaayaadka islaamiga ah aanan laga soo diiwaangelin goob ay ka socotay saka qaybinta islamarkaana la musuq maasuqay amaba uu qalalaaso kale ka dhacay